asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenaydhaadiya dalsan qodobadooda caawa ku dhegeysan doontaana waxaa ugu waaweyn golaha amniga qaranka ah oo shir deg deg ah oo aanan caadi ahayn ka yeeshay hubkii dhowaan ee gacanta u galay shacabka ku dhaqan magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud xukuumadda soomaaliya iyo wegdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud agaasimihii waaxda canshuuraha beriga muxdiin saabiy oo maanta si ballaaran loogu soo dhoweeyey magaalada caasimadda ee muqdisho iyo dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgallo ka dhanaa al-shabaab oo ka dhacay gobollada dalka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda aad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeenimo khamiisaha taarikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadka laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warka habeenee dalsan caawa kuwooda ugu waaweyn waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan golaha amniga qaranka ayaa caawa kulan deg deg ah oo aanan caadiyeyn waxay ka yeesheen hubkii dhowaan gacanta u galay shacabka ku dhaqan magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ee soomaaliya hubkaasi oo gadiid markaa ee kuwa xamuulka ah ku risaysnaa islamarkaasina shacab hubaysan gacanta u galay ayaa golaha ammaanka qaranka caawa kulan ay yeesheen uu gudoomiyey madaxweynaha qaranka lagaga hadlay xaaladaasi kulanka markuu soo gabagooboy waxaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii lagaga hadlay iyo xubnihii goobjooga ka ahaa wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya daawud aweys
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu war saxaafadeed siddeed iyo tobanka bisha juulaay sanadka labada kun afar iyo labaatanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey kulan aan caadi ahayn oo uu yeeshay golaha amniga qaranka maantoy taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka juulaay sanadka labada kun afar iyo labaatanka kulanka ayaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ah dhacdadii hubka sharci darrada ahaa ee sida dhowmaalaysiga ah lagu soo geliyey deegaano ka mida dowlad goboleedka galmudug intii uu socday shirka waxaa warbixinno laga dhegaystay hay-adaha amniga iyo la taliyaha amniga qaranka oo ku aadan dhacdadan iyadoo guluhu iyadoo goluhu uu isku raacay go'aamadan soo socda kow goluhu wuxuu adkeeyey in waaxda kormeerka hubka iyo rasaasta c m d ee xafiiska amniga qaranka oo horey ugu soo baxday dikreetada madaxweyne boqol afartan iyo labo ay sii wado islamarkaasna ay xoojiso horjoogtaynta iyo la socodka maareynta hubka iyo rasaasta labo wasaaradda amniga gudaha waxaa la faray in ay soo gudbiso warbixin faahfaahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharci darrada ah ee dhowmaalaysiga lagu soo geliya dalka lagulana xisaabtamo cidda ka dambaysa islamarkaana laga hortago dhacdooyin noocan ah inay dhacaan mustaqbalka saddex golahu wuxuu isku raacay dhammaystirka siyaasadda qaran ee iibka hubka degdegna loo horgeeyo golaha wasiirada afar golahu wuxuu isku raacay mamnuucidda iibinta iyo kaganacsiga hubka shan wasaaradda cadaaladda hay-adaha fulinta sharciga waxaa lagu adkeeyey in si deg deg ah maxkamad loo soo taago dhammaan dadkii ku lug talaa hawshan sharci darrada ah madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey muhiimadda weyn ay leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakamaynta hubka iyo rasaasta wuxuuna adkeeyey in guusha laga gaaray qaadista cunaqabataynta hubka ay aasaas u tahay hirgelinta siyaasadda dowladda ee xakamaynta hubka kulankan waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane saalax axmed jaamac wasiirka cadaaladda iyo dastuurka mudane xasan macalin maxamuud wasiirka arrimaha gudaha cali yuusuf cali wasiirka gaashaandhiga cabdulqaadir maxamed nuur wasiirka arrimaha dibadda axmed macalin fiqi wasiirka maaliyadda biixi iimaan cige wasiiru dowlaha amniga gudaha maxamed cali xagaa taliyaha ciidanka xoogga dalka ibraahim sheekh muxudiin agaasimaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sambalooshe taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareye guuto sulub axmed firin taliyaha ciidanka asluubta mahad cabdiraxmaan la taliyaha amniga qaranka xuseen macalin iyo agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdixakiim maxamed yuusuf mahadsanidin
waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixinayay ee sida aad maqlayseen kulanka oo ay yeesheen golaha amniga qaranka kana yeesheen arrinta la xidhiidha hubkii dhowaan magaalada cabudwaaq la soo geliyay saddex bilood kadib muxudiin jurus oo markaasi horey maxkamadda gobolka ugu weysay eeda musuq maasuqu loo soo jeediyay ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho
galmudug iyo shacabka faatimo cabduqaadir ayaa ka waramaysa
galmudug iyo shacabka iyo akhyarta iyo dhallinyarada iyo haweenka iyo dhammaantiin
agaasimihii hore ee canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya muxudiin xasan saabey iyo dalfac oo tan iyo bishii julaay ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ka maqnaa dalka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho isagoona saabey si weyn loogu soo dhaweeyey gudaha garoonka aadan cadde saabey oo lagu eedeeyey kiis musuq maasuq ayay maxkamadda gobolka banaadir wax dembi ah ku weysay iyadoona ka beriyeeshay eedihii loo haystay muxudiin saabey ayaa maxkamadda gobolka banaadir marka hore amar ka soo saartay soo qabashadiisa oo waxa ay sheegtay maxkamadda gobolka banaadir in gacanta lagu soo dhigo maadaama uu ku jiro kiiska musuq maasuqa ah ee lagu soo eedeeyey saabay iyo dad kale oo mas-uuliyiin ahaa oo xil ka hayay dowladda federaalka soomaaliya hase yeeshee gudaha garoonka diyaaradda aadan cadde ayaa dadkii soo dhaweynayay muxudiin saabey waxay ahaayeen kuwo ku guda jiray bannaanka iyo gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde balse bulshadii u diyaarsaneyd soo dhaweynta muxudiin xasan saabey iyo ku-xigeenkiisii dalfac ayaana u suuragelin in markaasi si aada gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ay ugu soo dhaweeyaan oo waxaa dadkii u diyaarsanaa soo dhaweyntiisu ay sheegeen in ay suurageli weysay sababo la xiriira xagga hay-adaha ammaanka oo ay cadaadis kala kulmeen wixii intaasi ka dambeeyay soo dhaweyntii ayaa laga dhigay oo mas-uuliyiintii la socotay saabey iyo dalfacba waxaa loo soo gelbiyey mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo halkaasi ay goobjoog ku ahaayeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubno ka mid ah golaha wasiirada waxgarad odayaasha dhaqanka aqoon-yahano haween dhalinyaro iyo marti kale oo madashaasi lagu casuumay intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan yaasiin farey oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi waxayna si adag u cambaareeyeen arrintii saaka ka dhacday garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxayna sheegeen mas-uuliyiintan in wax laga xumaado ay tahay wixii ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde
waxaad la socotaan saakeen soo kallaannay eeraboorkaan tagnay waxaan u tagnana waxay idin soo dhaweyno walaalahayn shalana la eedeeyey maantana la beryeelay wixii lagala kulmay eeraboorka waxaan rabaa dadka meeshaan fadhiyo inaan inaan idhaahdo raalli ka ahaada waayo suugaanna waa lagu tilmaamay gabadha walaasheeya oo maamada inta ka hadashana way tilmaantay marka waxay ku tusaya dadkaanu dad nabadda jecel oo horumarka jecel oo dowladnimada jecel inay yihiin dowladda iyo ciddii u shaqaysana inay garataa laga rabaa haddii hadda garan weysana waxaa la yidhi qof dadka bini aadankaa dareenku dareenku dadka in la dareen geliyo sax maaha dareen qaldan in la geliyo dadka sax maaha adoo dadka wanaajin kara inaad xumayso sax maaha marka waxaan leeyahay dadkaanu buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo mucaaradad iyo siyaasad umaysan tegin maantay garoonka waxay u tageen inay soo dhoweeyaan dadka walaalahooda laakiin inay ku filan tahay rajayna annagoo xildhibaanadoodana aan la qaybsannay oon la taagnayn hadday yihiin odayaasha aan soo dhoweynay iyo hadday yihiin dadka akhyaarta iyo dhammaan dadkii kasoo qayb galay maantay munaasabadan ilaa maantana fadhiyo marka waxaan leeyahay walaalahay soo dhowaada maanta soo dhowayntaay arkeen hadda qolkan aan ku jirno waa kooban yahay bannaanka kun iyo dhowr boqolaa taaganoo la socdaa kumayaalka eeraboorka tegana guryahooda ay aadeen iyagoo niyadooda aanay wanaagsanayn oo aaminsan farxaddii iyo kalgacalkii ay ku soo dhoweynayeen labada hoggaamiye ee dhallinyaradaha loo timid oo la sugaayay sidii la rabay inaan la yeelin ee, anigu waa aqaanaa waa higaadi aqaanaa erayada magaalada dadku waxa ay sheegayaan madax qaran arrintaas inayna ku shaqo lahayn ayaan aaminsana idin sheegaya madax dhexe inayna shaqo ku lahayn oo ayna waxaa samaynaan idin sheegaya waan aqaanaa waxaa jira hudhud la yidhaahdo jaawiil garabay oo jooga xafiisyada oo jooga degmooyinka iyo gobollada oo kala fogeeya dowladda iyo shacabkeeda sharafta leh kuwaasaa eedda leh ee ma lahan madax qaran ku fikiri ma karto shacabku dowlad la-aan ma laha dowladduna shacab la-aan ma laha
intaasi kadib waxaa dhankiisa hadlay dalfac oo uu sheegay sababihii uu waddanka kaga maqnaa islamarkaana waxa uu si qoto dheer ugu sheekeeyey taariikhihii markaasi ay mareen iyo xaaladihii ay la kulmeen intii ay dalka dibaddiisa ku maqnaayeen waddan ku imaan waaye inaan saaxiibkay la qaybsado murugta aan iskula jiri jirnay marka hore saas darteed aan waddan ku imaan waaye ma ahane xuran ahaa waa imaan karay reerkaygii iyo shaqayga waa u soo laaban karay waxaan u soo laaban waaye keliya xoogaa qadiidda ay ugu badan marka saas darteed eh, arrimahaas dartooda aan usoo laaban waaye maanta waa soo laabanna waa joognaa waxaan rabaa si mugley inoogu mahadceliyo garsoorka soomaaliyeed garsoor iskuma jiro waa garsoorka gobolka banaadir cadaaladdii maxkamadda ka dhacday inaan ka mahadceliyaan rabaa lambar one
muxudiin xasan saabey oo dhankiisa isagana hadlay ayaa waxa uu sheegay in waxyaabihii lagu soo eedeeyey musuq maasuqa marka horeba ay ahaayeen waxyaabo been abuur ah hase yeeshee waxa uu tilmaamay dhankiisa in marka horeba ay ogaayeen inay ka biri ahaayeen oo aysan qayb ka ahayn musuq maasuqa maxkamadda gobolka banaadir ay sheegtay in ay markaasi geysteen dad ka howlgelayay gudaha magaalada muqdisho gaar ahaanna xilka haya dowladda
warka habeenaad caawa kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho akhyaartan dhegeysta waa nagintaa warkankiisa xiga nabadgelyo
wararka adla haysa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel